lacagaha ay dibadda ka soo diraan qurbajoogta soomaalida ee ku nool daafaha dunida ayaa soddonkii sano ee lasoo dhaafay noqday mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee soomaaliya daraasado caalami ah ayaa muujiyey in qurbajoogta ay sannad walba soomaaliya u diraan lacag ka badan hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waxaa intaasi dheer in sannadihii dhowaa ay qaar ka mid ah qurbajoogta ay dalka ku laabanayeen si ay uga qayb galaan maalgashiga soomaaliya haddaba door intee la eg ayay hadda ka ciyaarayaan maalgashiga soomaaliya maxay yihiin caqabadaha haysta sidee ayayse u xoojin karaan qurbajoogta ka qaybgalka maalgashiga soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale waxaan ku eegi doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed daahir muuse galbeyte daahir waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsantahay nuur waa dhowahay v o egana runtii waxaan uga mahadcelinayaa ee barnaamijkan ay tabinayso aad baanu usoo dhoweyneynaa maadaama aad waddankii joogto oo aad maarad ka mid tahay qurbo joogta dalka maal gashanaysa haddii aad baaritaan samaysay goorma ayay bilaabeen qurbo joogta soomaalida in ay waddanka maalgashadaan runtii xooggeeda markuu runtii bilowday waa markii dowladda federaalka ee laba kun iyo saddex iyo tobankii markaas ayay qurbajoogta runtii inay waxay bilaabeen maalgashi waa jireen hal hal iyo laba iyo saddex tobaneeyo laakiin way yaraayeen waagaas laakiin markan dambe laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa aad loo yimid wadanka dad u yimid siyaasad ahaan inay siyaasadda ka qayb galaan dadna maalgashi bay u yimaadeen inay wadanka maalgashtaan oo dowladdana ay maaragtay ay runtii ku taageerayeen oo gobolada iyo iyo banaadir gobolka intaba yanihi in ay maal gashtaan ay kusoo talagaleen xooggeediina waktigaas bay yimaadeen runaantii waayahay marka waayahay marka dowrka qurba joogta soomaalida ee maalgashiga dalka hadda maxaa lagu tilmaami karaa dowr noocee ah sidee ayay ugu qaybgalayaan runtii waxa weeyaan anigu intii muddo ah ganacsiga keliya baan ka shaqaynayay waxa weeyaan runtii aad iyo aad bay u maalgashteen qurbajoogta soomaaliyeed tiradoodana runtii lama soo koobiyo kumanaan aad dhici karta inay yihiin oo inta anaga haddeertaan aan naqaanaaba boqolaal ah an intaan naqaano marka kumanaan oo gobolada runtiina goboladana aad bay u maalgashteen ha noqoto puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabelle intaba iyo galmudug runtii dadka aad bay u maalgashteen xagga maaragtay samafalka laftigeeda oo isdaba socda laftigeeda oo iskuulaadka iyo maaragtay ceeladhishid iyo intaba ka wado
shir ayaa hadda maaragtay toddobaadkan ku qabateen magaalada muqdisho shirkaasi maxaad kaga hadasheen runtii saad og tahay dadka qurbajoogta soomaaliyeed ee waddanka maalgashtay macnihii maanta waddanka lacagta uu ku socdo boqolkiiba afartan dhaqaalihiisa ama la dhihi karo boqolkiiba lixdan xataa ama boqolkiiba afartan ba iska soo qaado waxa weeyaan lacagta qurbajoogta ay soo dirto iyo lacagta ay ku maalgashtaan qurbajoogta ayuu waddanka ku socdaa saad og tahay waa lacagta adag ee waddanka ay soo geliyaan ayagu oo waddanka waa og tahay waa yar tahay wax laga dhoofiyo marka waxa wax lagu keeno o dhan waa lacagta qurbajoogta annagu markaan eegnay maadaama aysan dadkii qurbajoogta maal gashatay aysan haysanin wax maaragtay waddankii maalgelin wax cod ah aysan lahayn annagii aanan maaragtay networking ama wax wada hadal aysan naga dhexaynin iyo iskaashi uusan naga dhexaynin xaggii dowladdii ee wax badan nooga xiran yihiin oo annagii saan u aadno oo aanan garanaynin ayaa aniga nafsi ahaantaydii iyo rag kale ayaan isku nimid in maaragtay aan runtii aan aasaasno golahan maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed amase somali diaspora investment council saasay ku timid laba afar bilood ka hor baan maaragtay qabanqaabadeeda bilownay way socotay ilaa haddeertaan bishii toddobaad bishii toddobadeedii oo agost sidaan haddeertaan hadda aha inaan ku dhawaaqno oo aan jaziira bandhig weyn aan ku samayno oo dowladdii aan ku marti qaadno oo daafurkaasi si fiicanna looga aqoonsaday oo adduunkana ku faafay daahir waa mahadsan tahay dhegeystayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan qurba joogta hadda waddanka joogto aad adiga ka mid tahay oo hadda xamar shirkaasi ku qabsaday maxaa la taaban kara oo ay waddanka ka qabteen haddii aad adiga uga jawaabto su-aashaas aniga aniga haddaan iska soo qaado oo qurba jooga waxa weeyaan kalluunka ayaan maalgashtay qaboojiyaal iyo doomo weyn baan leeyahay waxaan ka shaqeeyaa sidii maaragtay kalluunkeenna aan maaragtay untaabta micnihii aanba laga shaqaynin oo aanba cid ka shaqaysa aysan jirin sidaan suuq dibadda aan ugu raadin lahaa marka waxyaalahaas baan ka shaqeeyay runtii oo aan isku dabariday waana dhoofiyaa kalluunka rag kale beere ayay maaragtay maal gashteen rag waxay gashteen warshadaha maaragtay yogorka ama caanaha fadhiyo iyo intaba ay maalgeliyeen rag xoolihiiba ay maalgeliyeen rag beeraha gobolada waxay maalgeliyeen waxaad ogaanaysaa in meel kastaba beer laga samayn karo oo galmudug laga sameeyey gaalkacyaama ha noqaato puntland garowe iyo dhulkaasa laga sameeyo koonfurna haddee iskaba daawa webiyadii iyo maaragtay iyaga laftigoodii qurbijoog badan baa beeraha maal gashatay runtii waxa weeyaan maanta qayb weyn bay ka qaataan qurbajoogta soomaaliyeed dhoofinta xataa waxyaalaha qaarkood sisinta oo kale iyo liinta iyo aad bay maaragtay laakiin hadda waxaan ku soconnaa sidii warshadaynta laftigooda maalgashigoodii loo bilaabi lahaa marka hay-addan waxyaalahaasay u fadhisaa in ay qabanqaabiso runtii dadka qurbajoogta rabto inay waddanka maalgashto inaan warshadaha yaryarka aan diiradda saarno oo beeraha iyaga waxaa kasoo baxo maaragtay miro badan ayaa kasoo baxo in la warshadeeyo laftigeeda oo aanan dibadda wax aanan ka keensanin
waa yahay waa mahadsan tahay khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo asalaamu calaykum v o a dhammaantiin waan idin salaamay magacaygu waa mawlid mascadde dhabarey oo jooga deegaanka jecboole gobolka mudug waxaan rabaa doctoorka inaan weydiiyo su-aal aada u kooban su-aashaasoo ah qurbajoogta soomaalida ee dibadda jooga waxaa la sheegaa inay yihiin laba milyan sanadkiina ay soo diraan two bilyan marka sidaas darteed waxaa la yidhaahdaa qurbajoogtu wadanka investmentiga iyo maalgasha ay ku sameynayaan mama keenaan baa la dhahaa fikrad maaragtay dadku ay ku shaqaystaan waxay keenaan lacag marka sidaas daraaddeed sooma fiicnaan lahayn inaad keentaan fikraddii ay dadku maaragtay dhalinyaradu ku shaqaysan lahaayeen oo waddanka gudihiisa ay kaga shaqaysan lahayen haddii ay noqon lahayd warshado wax soo saar haddii ay noqon lahayd kolle fikrad ma garanaysa in waddanka aad ku soo celisaan taasoo ma habboonaan lahayn su-aashaasaan weydiinaya waa mahadsantiin dhammaantiin waxa weeyaan runtii fikradaha ee wadamada way horta fikrado badan baa jiro laakiin waysan muuqanba cid maaragtay soo bandhigto cid maaragtay oo aruuriso research ku samayso ama aruuriso waxyaalaha ay maalgashteen dadka qurbajoogta soomaaliyeed ee wadanka weli ma jiraanba run ahaantii saas iyo ajligeed ayaan anagu runtii u aasaasnay hay-adan daladan maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed saas ayaan u aasaasnay si ay maaragtay u ifiso runtii in wadanka dadka qurbajoogta ay qeyb weyn ka qaateen iyo dhiirigelin ay u noqonayso runtii dadka dibadaha ku nool oo qurbajoogta oo rabo wadanka inay maalgashtaan annaganu aan markaas aan runtii u fududayn karno ama fikrado fiican kasab waayo dad badan baa ku dhibaatooday runaantii siday wadanka hataa laftigeeda u maalgashan lahaayeen waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay soo dhawow asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir jooga magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya daahir waxaan jeclahay inaan weydiiyo mala diiwaan geliyey maalgashiga qurbajoogta ee soomaaliya sideese loo midayn karaa ganacsatada qurbajoogta ee dalka kusoo laabanaysa mahadsanid
waxa weeyaan runtii haddee anagu waaba waa la midayn karaa oo waxa dad saad ogtahay dadka ganacsatada ah oo ama wadanka ha jooga qof kastoo ganacsi ah runtii mar kasta wuxuu doonayaa isagoo qabiilkuma socdo oo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa in uu mustaqbal fiican sameeyo oo uu maaragtay faa'iido khasaare raadisna ma ahan qabiil raadisna ma aha siduu isagu u faa'iidi lahaa oo caruurtiisa hadduu maaragtay mustaqbal suu u samaysan lahaa warabate ama haba noqoto intaas marka dadka qurbajoogta runtii oo maal gashtay waddanka waa dad maaragtay runtii jecel inay isku tagaan oo sida xafladeenna hadda aan ka aragtayba maaragtay sidii maaragtay iskugu wada yimaadeen ayadoona cidna qabiila loo eegin ama gobol loo eegin ama dhan kasta aan loo eegin oo diiradda ay tahay keliya sidii maaragtay horumar loo samayn lahaa amase wadajir layskaaga warqabi lahaa in dadka oo doonaya xataa maaragtay inay maal gashtaan waddanka oo sidii iyagana u heli lahayn fursad dadkan awal or markiiba maalgashtay ganacsigooda laftigooda haddii nin uu ka helo aniga matalan kalluun baan maalgashtay hadduu qof kale doonaya inuu kalluun maalgashto waxa weye inuu sheer hadduu doono iyagu sheer baan ka siin karnaa bisiskayga oo kale ama dadka kale bisishada nin beer baa beero leeyahay qofku bajoogoo raba beertiisa inuu asagana beer inuu runtii tabcado sidaasoo kale uu sheer ooga gadan karayaa marka shuruucdaasoo dhan baan anagu hadeertaan aan dhammaystiraynay iyo sidii maaragtay dadka qurba joogta database aan ugu sameyn lahayn ama keeg oo lagu diiwaangelinayo inta kalluumaysata ama sector kastaba ha noqoto ama xoolaha ha noqdaan dadka maalgasta xoolaha dadka maalgasta beeraha dadka maalgastay kalluunka dadka maalgastay warshadaha yararka ah intaba sector sectorkaasoo dhan baan u kala qaybinaynaa cid kastoo marka doonayso wadanka inay timaado oo maalgastoo qurba jooga si sahlan bay markaasayto u heli kartaa macluumaad
caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban ganacsatada qurba joogta ah ee wadanka rabta inay maalgashato amaba maalgashatay maxaa ka mid ah horta wa waa inaysan haysan marka ugu haysto wax information ama maaragtay qabaar ku salaysan inay meelaha ay rabaan inay maalgashtaan habkay u maalgashan lahaayeen iyo ma lagu faa'iidi karaa mise waa lagu khasaari karaa macnaha waxaas informationkaasoo dhan maaragtay in lahayaa loo baahan yahay dadkana ma ogtahay markuu nin qofka qurbajoog uu yahay oo dibadda ka yimaado wuxuu badanaa uu tiigsadaa saaxiibadiis ama qaraabadiisuu tiigsadaa oo uu yidhaahdaa bal iga caawiya waxaan doonayaa inaan aan ama beere aan maalgashto ama kalluun ama maaragtay warshad yar dhan kasto informationka dadkiina dad qab oo maaragtay cilmiga oo maaragtay consultancyga la yidhahda ama maaragtay la talinta ma yaqaanaan dadkii habkii qofkii loogu talin lahaa marka khasaaro badan bay qofki dad badan baa boqolkiiba siddeetan way khasaaraan dadka qurbajoogta waddanka yimaada runaantii aniga dhib baa weyn baan kala kulmay laftigee waqti badan bay igu qaadatay marka qof kastaba dhib buu maray marka dhibkaas ayaan anagu doonaynaa in qabadahaas yaallo in ay meesha ka baxaan sidaasaasna hay-adda u asaasnay oo runtii qofka markuu yimaadaba in maaragtay aan siino macluumaad oo sax ah oo uu ku howlgeli karayo amnigaa jiro amnigi baa jiro waxaa jiro oo caqabo waxaa jiro micnihii meesha uu meelaha uu maal gashanayo dadku waa inuu dadkii ka warqabaa iyo amnigii iyo wax oo dhan runtii marka macluumaadkaasoo dhan baa meesha jiro oo loo baahan yahay qofka inuu maaragtay u helo
waa garta marka xiriirka ka dhexeeya ganacsatada maaragtay qurba joogta ah ee wadanka maalgashanaysa iyo ganacsatada horey u jirtay sida rugta ganacsiga oo kale iyo maaragtay ganacsatada yaryar waa xiriir noocee ah wallahi horta waa jiraan laakiin wixii waxay ahaayeen si shaksiyan bay ahaayeen waad garan kartaa anigaba laftigeygaba micnihii shaksiyan ahaan baan businesskayga u samaystay fahamsantahay hay-adahan chamber of commerce waa isla shaqaynay waxaa jiray fanan oo runtii aniga aan consultant laftigeyga aan ka noqday oo ay jirta daai oo maaragtay waxaa la yidhahdaa score oo hadda gargaaray noqotay gargaari intaysan maaragtay waa la socotaa gargaari waa waxay haysaa iyada fan xoogle bay haysaa marka waxyaalahaasoo si shaksiyan baa qof waliba wixii u raadsanayay laakiin hadda waxa weeyaan oo dhib qofkan uu kala kulmaayay run ahaantii waayo qofka hadduu aniga inkastoo aan experience ama aqoon aan lahaa oo xagga ganacsiga awalna canada runtii aan aad uga soo shaqaysan labaatan sano aniga consultants baan canada ka ahaa oo business development ha noqoto micnihii sida loo kobciyo ganacsatada loo kobciyo hay-ad oo somali business development center baan aniga aan aasaasay toronto maaragtay uga shaqayn jiray marka laakiin qofka hadduusan backgroundkiisa ama maaragtay asaaskiisii waxaas uusan ahayn dhib weyn buu kala kulmayaa oo xiriirinta iyo siduu maaragtay maalgashi u heli lahaa ama xataa xiriirinta xataa suuq geyntii iyo dadkii siduu ula geli lahaa marka qabadahaasoo dhan baa jiray oo runtii oo dad badan ay ku khasaareen
ugu dambeyntii golihiina isku xirka ganacsatada qurba joogta ah iyo maarata dhanka maalgelinta soomaaliya muxuu ka bedeli karaa maalgashiga soomaaliya ee qurba joogta soomaaliyeed runtii wax weyn buu ka bedeli karaa bskas waxa weeye waxa weeyaan anagu saad og tahay sharciga oo qurba joogta oo cusub sharciga maalgashiga waxaa la sameeyey keliya loo sameeyey internationalka loo sameeyey marka qurba joogta kuma jirto hadda oo sharcigaas oo maalgashiga annaga marka waxaan doonaynaa in shuruucda oo qurba joogta ah oo maalgashiga inuu noqdo mid mid wadanigaoo kale camal ah in qofka soomaaliga oo wadanka joogo shuruucdeedo in oo lamida ma aha qof sidii ajnabi maalan ajnabi waxaana loo isticmaalaa maalan oo kale haddaan maalan anigoo kale shirkad oo aan canada aan ku leeyahay ama holland aan ku leeyahay ama international inaan soomaaliya shirkadii rabaa inaan keeno waxaana loola isticmaalayaa sidii shirkad ajnabi oo international ah oo waxaana laga qaadayaa laysinkii ama shartigii saddex kun oo dollar meeshii qofka wadaniga looga qaado saddex boqol oo dollar marka haddana cashuur xoog leh baa la socota laftigeeda oo qofkii la saarayo marka waxaan rabnaa shuruucdaasoo dhan in la bedelo oo dadka qurba joogta oo soomaalida ah oo wadanka ku soo noqday oo rabaan shirkadahooda wadanka dibadda jiray inay wadanka xataa soo dejiyaan in loo ay noqdaan sida maaragtay qofka soomaaliga wadaniga oo wadanka joogo shuruucdooda in loo isticmaalo kaasi waxa uu ahaa daahir muuse galbeyte oo ah guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo